habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha januari waa toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labaiyo labaatanka efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggaan internet ku leenahay ee v o s somali com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a madaxa dalka oo kusii qulqulaysa magaalada kismaayo oo berri uu ka furmi doono shirka madasha wadatashiga qaran arrintan waxay gogolxaan u tahay shirkii lagu ballamay ee ahaa in tobanka january uu halkan ka furmo madashii wadatashiga intii harsanayd in hal qabiil ay yidhahdo lagu dhammaystiro lagu heshiiyo waan rajaynaynaa in wax meelaqool ay soo yimaadaan waxaan u soo horumarnay annaga iyo dowlad goboleedyadu in arrimo dhexdeenna ka jiray oo marka horeeto lagu gogol xaaro kadibna loo gudbo wadatashigai sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha middii caana biitaamiso iyo biista maqasheedu adigeeda biiskuma kordhoo waa ka buugsanaa aqal bilicila waxaa iiga roon buul astaawilanee burna midaan u soo tuurahayn waa ka buugsanahay
waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu saxiixay xeerka saxaafadda soomaaliya oo dhowaantan uu ansixiyey baarlamaanka soomaaliya saraakiil ka tirsan madaxtooyada ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in madaxweynuhu xeerkaasi saxiixay maalintii sabtidii xeerkan ayaa wariyaasha qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin waxaana soo diyaariyey shan iyo toban xubnood oo ka kooban guddi ka koobna aandhehe shan iyo toban xubnood oo guddoomiye u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayna ku jireen xubno ka tirsan warbaahinta gaarka iyo weliba bulshada rayidka xeerkan ayaa si dhammaystiran u dhaqangeli doona marka ay baahiyaan warbaahinta dowladda ee qaranka soomaaliya
laba qof ayaa ku dhaawacmay laba qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho dad goobjoog ah ayaa sheegay in qaraxu ka dhashay mid baabuur oo lagu xidhay waxyaabaha qarxa oo marayay degmada shibis guddoomiyaha degmadaasi axmed maxamed axmed muumin maxamed ayaa warbaahinta uga warramay sida ay wax u dhaceen gaarigaa runtii bulshada meesha ka agdhoweed iyo qofkii saarnaa intaba waxyeello aad u xooggani sooma gaarin gaariga qofkii wato muwaadin soomaaliyeed ahaana runtii dhaawac fudud ayaa soo gaaray qof kaloo waddada marayeyna runtii isagana dhaawac ayaa soo gaaray waxaana isla markii goobta soo gaaray runtii gaadiidka gurmadka degdega oo u qaaday isbitaalada magaalada muqdisho halka ayaana lagu dabiibayaa runtii wax kaloo khasaare ah oo uu geystayna haba yaraatay ma jirto waxaana rajaynaynaa hadduu alla idmo in hay-adaha ammaanku arrimaha noocan oo kaleeta iyo meelaha laga soo xirayo dadka soo xirayo intaba ka hortag ay ku sameeyaan oo runtii dadka noocaas u adeeganayo bulshada dhibaataynaya in bulshada dhexdeeda laga qabto axmed muumin maxamed guddoomiyaha degmada shibis ayuu ahaa oo ka hadlayay qarax maanta ka dhacay magaalada baarlamaanka dalka masar ayaa xadda maanta ahayd yeeshay kalfadhigiisii ugu horreeyey muddo saddex sana ah golaha ayaa haysta shan iyo toban maalmood si uu ansixiyo boqolaal digreeto uu soo saaray madaxweyne cabdulfataax asiisi waxaana ku jira sharciyo u baahan in racfaan laga qaato masar ma lahayn baarlamaan ilaa sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii markii maxkamad ay kala dirtay xubnihii sida dimuqraadiga loo soo doortay baarlamaankaasi oo ay ku badnaayeen ururka ikhwaan muslimiinka oo ka tirsanaa madaxweyne maxamed xusn maxamed maxamed mursi oo talada xilli laga tuuray cabdifataax siisi oo hore u ahaa hogaanka ciidanka ayaa madaxweyne noqday sanadkii labada kun iyo afartii kadib markii uu afgembi ciidanku uu sameeyey uu horseed ka ahaa tallaabadaasina waxaa xigay rabshado waaweyn oo urka muslimiinka ay ku lug lahaayeen waxaa maanta hawada sare ee kuuriyada koonfureed ku duushay mid ka mid a diyaaradaha dagaalka maraykanka ee loogu talagalay in ay goobaha durugsan weerarka ku qaadaan waxaana tallaabadani ay jawaab u tahay tijaabada dhinaca hubka nukliyeerka ay samaysay kuuriyada waqooyi diyaaradda dagaal ee nooceedu yahay b laba iyo konton oo awood u leh in ay xambaarto hubka nukliyeerka ayaa lagu arkay iyada oo dul heehaabaysa saldhigga ciidamada cirka ee oosankaas oo ku yaala meel labaiyo toddobaatan kilomitir u jirta xuduudda ay wadaagaan labada kuuriya admiraalka ciidamada badda maraykanka harry harris oo ah taliyaha taliska ciidamada badda ee basifiga ayaa soo saaray hadal qoraal ah oo ugu yeedhay duulimaadka dhoolatuska ah mid muujinaya sida adag ee maraykanku u garab taagan yahay xulafadiisa kuuriyada koonfureed jabaan iyo inuu difaaco dhulkiisa amerika cawaysin wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a caasimadda dalka uganda ee kambala waxaa maanta ka qabsoomay kulan lagu abaalmarinayay dhalinyaro ku guulaysatay in laga caawiyo dhinaca ganacsiga kuwaas oo helayay abaalmarin lacageed iyo weliba tala siin dhinaca ganacsiga ah barnaamijkan waxaa iska kaashaday dowladda maraykanka iyo shirkadda dahabshiil kaas oo qayb ka ah hindise uu soo jeediyey madaxweynaha dalka maraykanka barack obama markii uu booqanayay qaaradda afrika sannadkii hore oo la xidhiidhay in gacan la siiyo dhalinyarada afrika ee la timaada curinta dhinaca ganacsiga haddaba haddaba waxaan khadka telefoonka ku waraystay guddoomiyaha ama maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid oo ku sugan kambaala
ismaaciil runtii waa saa u sheegay ugandaan kaala hadlayaa xaflad ama shir iminka ayaan ka soo baxay lagu ay soo qaban qaadiyeen safaaradda maraykanka ee ku taalla uganda iyo hay-ado kala duwan oo ay ka mid tahay uganda muslim youth development forum iyo shirkadda dahabshiil dhammaantood waxay la xidhiidhaa shaqo abuurid wax siyaasada lama xidhiidho shaqa abuuridda saad la socotid dhalinyarada weliba gaar ahaan shaqa ama maratay waxaa jira mashaariic badan shaqo loogu abuurayo dahabshiil iyo safaaradda maraykankuna arrintaas bay ka wada shaqaysteen ka wada shaqeynayni muddaa waana ku faraxsannahay maadaama waddankan uganda uu ka mid yahay wadamada uu dahabshiil xafiisyada ku leeyahay inaanu mashruuc noocaas oo kale ah aanu kala shaqeyno hay-adaha caalamiga ah ee u xiiseeya shaqa abuuridda waan gartay marka maxaa la idinku xushay idinka intaynan u gelin mashruucana fulin doontaan mashruucan runtii waxa uu dahabshiil ahaan lagu doortay dahabshiil kolle dee dowladda maraykanku qiimeyn gaaraba de iyadu ay leedahay bay samaysatay waana hubaadeen ay shirkado badan markay eegtay ay dahabshiil ka dooratay waxaa lagu doortay dahabshiil maadaama uu wadamo badan oo boqol iyo lix iyo labaatan wadana oo adduunka oo ama maraykanku ku jiro ama u k ku jirto ama ay wadamadan geeska afrika ee maaragtay qaar badani shaqa abuurid intii badan ay looga baahan yahay waxay u arkeen dahabshiil in uu magaca ule ama uu ku dhex leeyahay ummadda uu u shaqeeyo ama lacagaha uu dibadda ka keeno ama maaragtay arrimaha samafalka ah ee shirkadda dahabshiil ay ka qayb qaadato in ay waxaas oo dhan ay dahabshiil ka dhigayso shirkad ka soo bixi karta in lala shaqeeyo waana ku faraxsanayn dowladda maraykanku ay nala shaqaysay arrimaha nagala shaqaysay wax allaala wixii shaqa abuuraya wax allaala wixii samafal ka qayb qaadanaya dahabshiil horena way u qabatay afartan sano muddo dheer ka shaqaynaysay mustaqbalkan haddii alla ka dhigo way ka shaqayn doontaa bal waxaad sawir naga siisaa annaga iyo dhegaystayaashaba hawshan aad iminka dhalinyarada afrika gaar ahaan kuwa dalka uganda ku sugan aad u qabanaysaan inta ay leeg tahay runtii hawshan walaal hore loo qabtay maaha waa markii ugu horreysay ee dhalinyaro noocana barnaamij noocana loo sameeyey dhalinyaro laba boqol oo ka badan ayaa oo soomaaliya muslim kaleba ay ku jiraan oo dadka uganda u dhashay ay ku jiraan ayaa internetka online kusoo guinaya muddaba tartan baa lagu lagu lagu lagu waday dhalinyaradii soo baxdayna maanta ayay xafladda yimaadeen gabagabada ahayd kuwaas oo siyaasad kala duwan loo siiyey wixii ay maaragtay ku guulaysteen arrintan runtii waxay la xidhiidhaa siaad la socotid madaxweynaha maraykanka president obama wuxuu yimi kenya sanadkii na dhaafay ama de iminka bido ka horba dhamaaday sanadkaas wuxuu ku dhawaaqay in global entrepreneurshipku ama maaragtay ganacsigaas uu yahay waxyaalaha ay africa ay ku horumari doonto taas baa markaa wadamo badan oo africa ay ay biortigooda ama waxyaalaha ugu horeeyaba waxay geliyeen shaqa abuuriddu inay mid ka mid tahay waxaana soo socotay in madaxweyne obama uu mar kale waddanka maraykanka uu ku qabto xaflad midii global entrepreneurshipkaas sanad baraysa marka waxaasoo dhan baa ganacsatada yaryari ay u diyaar garoobayaan dahabshiilla inuu ka qayb qaato xafladaha waaweyn ee entrepreneurshipka ama madaxweyne obama fikradiisii ku dhaatay ama ganacsatada kaleba ay ka qayb qaadanayaan inaanu ka qayb qaadana aad baan ugu farsannahay wax allaala shaqa abuuraya allaala wixii samafalka ka qayb qaadanaya maadaama aan anagu u shaqayno dad kala duwan adduunka oo dhan kala degan farxad bay noo tahay haddaan nahay ka qayb qaadano marka dhallinyaradani ma dalka ugandha keliya ka yimaadeen mise meelo kale oo gobolka geeska africa ama qaaradda afrika ah runtii dhalinyarada tartanka waxaa loogu sameeyey internetka iyo online marka qasab ciddii dee doonaysa waa ka qayb qaadanaysay anigu indhahayga waxaan ku arkayay dad dadka waddankan uganda u dhasho dhallinyaraa waxaan ku arkayay dad soomaali ah oo ku dhex jira waa laga yaabaa soomaali inay waddanka iyaga laftoodu sharcigooda qaatay inay yihiin qaarka waa laga yaaba oo dee soo gaaray inay yihiin dad kale oo kala duwan oo dee regionka ka kala yimi marka dee waa tartan cid walba ay u furan tahay oo ama waddankan uganda ha noqdeen ama soomaali ha noqdeen ama dad kaleoo muslinaba ha noqdeene ay ka qayb qaadanayeen rag iyo dumarba way ka qayb qaadanayaan way fadhiyeen marka waxay xaflad si wanaagsan maaragtay loo soo qabanqaabiyey bay ahayd annaguna inaan daa habshiladan nahay aan safaaradda maraykanka iyo uganda arrintaa kala shaqayno waxay noo tahay sharaf bay noo tahay gabagabadii lacag intee la eg baa la siinayaa tusaale ahaan qofka fikrad ganacsi la yimaada muxuu ku guulaysanayaa ama guud ahaan lacagta loogu talagalay dhallinyaradaas oo kale in lagu maalgeliyo intee la egta runtii lacag iyo iyo waxyaalo badan baaba kaba weynba lacagta waxaa ka weyn talooyin la siinayo qofka waxaa ka weyn safaaradda lafteeda oo kaalmadeeda ugeysanaya waa suurtagal even dadkaas inay waxyaalo kasii waaweyn helaan marka dadka qaar lacag way heleen qof dhalinyara oo bacmushtarigiisii haddii lagu dhacay shan kun oo dollar helaya waa ku jiraa qaar aan lacag helaynine waxyaalo kale lagu taageeraya baa jira marka dhalinyaradu runtii siyaabo badan oo dhiirgelintooda waa waad ogtahay bacmushtariga qofku markuu bilaabayo riski badan baa ku jira marka qaarkood faa'iida qofku ka helaa marka qaarkood ambition buu leeyahay uu ku guulaysto marka bacmushtarigu siyaabo badan ba ku yimaada lacagoo keliyaba kuma yimaada waxaa ku yimaada dhiirigelin badan ba ku yimaada marka dee xafladda ay fadhiyaan dad bacmushtari oo aqoon leh dowladdii maraykanka oo ay fadhido shirkado sida dahabshiil oo kale ay fadhiyaan annaga waxaan u aragnaa inay qofka dhiirigelin badan siinayso maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid oo isagoo ku sugan caasimadda dalka uganda ee kambala khadka telefoonka iigu warramayey
ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey waxa uu ugu yeeray faragelinta iyo daandaansiga dowladda iiraan kadib markii maanta kalinkii dambe ay wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta shir uga furmay magaalada qaahira kaasi oo lagu wado in laga soo saaro warmurtiye ee dowladaha carabtu ay ka midaysan yihiin oo ku wajahan dowladda iiraan xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa yimid ka gadaal markii ay dalbatay boqortooyada sacuudi arabiya si ay taageero ay uga hesho guud ahaan dowladaha carabta xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta nabiil al carabi oo ka hadlay furitaanka kulanka wasiirada ayaa si weyn u cambaareeyey waxa uu ku sifeeyey xadgudubyada iyo fargelinta dowladda islaamiga ee iiraan xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa farta ku fiiqay in habdhaqanka dowladda iiraan uu yahay mid daandaansi ah oo lagu doonayo in qalalaaso loogu abuuro mandiqada bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar al sayid saamix shugri oo kulanka ka hadlay ayaa si adag u cambaareeyey falalka dadka iiraaniyiinta ay ku gubeen safaaradda dowladda sacuudi arabiya ee magaalada tehraan sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya caadil al jubayri ayaa meesha ka sheegay dowladda iiraan inay faragelin qaawan ay ku hayso dowladaha carabta islamarkaasina ay doonayso in deganaasho la-aan ay ka abuurto mandiqada boqortooyada sacuudi arabiya ayaa doonaysa inay taageero weyn ay ka hesho dowladaha carabta si culays loo saaro dowladda iiraan maalintii shalay ayay ahayd markii dowladaha ku jira ururka iskaashiga khaliijka inay garab taagan yihiin dowladda sacuudi arabiya waxa ayna cambaareeyeen siyaasadda iyo diblomaasiyadda dowladda iiraan shirka degdega ee wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa kusoo beegmaya xili dowladda sacuudi arabiya xiriirka ay u jartay dowladda kadib markii safaaradda sacuudi arabiya ay ku leedahay dalka iiraan dab la qabadsiiyey dad caraysan oo u dhashay dalka iiraan ayaa jiray safaaradda iyo qunsuliyadda sacuudi arabiya ay ku leedahay dalkaasi ka gadaal markii boqortooyada sacuudi arabiya ay toogatay sheekh caalim ah oo ka tirsan kooxda shiicada dowladaha baxrayn suudaan jabuuti iyo soomaaliya ayaa iyaguna toddobaadkii hore sheegay inay xiriirka ay u jareen dowladda iiraan taasoo ay ku muujinayaan sida ay u taageersan yihiin boqortooyada sacuudi arabiya xuseen saxnuuni v o a qaahira
cawaysiin wanaagsan dhegeystiya halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a goordho waxaa inoo soo socota warbixin ka hadlaysa wufuud kala duwan oo madaxda sare ee dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa caalami ah oo gaadhay magaalada kismaayo hase ahaatee marka hore waxaan ku horeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaynala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wixitaanka dhegaystaha dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka wixitaanka dhegaystaha waxaannu ku soo qaadanaynaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaqday olole lagu soo noolaynayo afka soomaaliga iyadoo sidoo kale la rajaynayo in koiyo labaatanka bishan januari aynu ku guda jirno in loo dabaaldego maalintii ugu horreysay afka soomaaliga la qoray wargeys ugu horreeyey soomaali ay leedahayna soo baxo arrintaas maxay kaga dhigan tahay soomaaliya wasaaradda door cenkee ayay ka qaadanaysaa in afka soomaaliga lasoo nooleeyo qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiinaya wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya khadar bashiir cali oo barnaamijka marti ugu ah wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya khadar bashiir cali waxay sidoo kale ka jawaabi doontaa su-aalo khuseeya wasaaraddeeda waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay in dadka soomaaliyeed hadda lagu baraarujiyo luuqadda afka soomaaliga waxaan ugu horeyn aan weydiiyey bal inay sharaxaad inaga siiso waxaa hadda ku kallifay in wasaaradda waxbarashadu ay samayso ololaha lagu soo nooleynayo afka soomaaliga ololaha af soomaaliga soo nooleyntiisa siibow maxay ahayd barashadiisa akhriskiisa iyo qoraalkiisa iyo suugaantiisa iyo iyo fankiisa uu xambaarsan yahay waxaan rabnaa inaan aan aan kula sinno oo ina soo food haysa maalintii ugu horreysay oo af soomaali wargeys uu ku qoran yahay lasoo saaray oo ah january kow iyo labaatankeeda isla markaasna wasaaradaha dowladahoo dhan lagu xukumay inay maxay ahayd af soomaali wax kasta lagu qoro oo laga guuro af ingiriiski iyo af talyaaniga lagu qori jiray waagi aad oo oo dawladdii hore marka annagoo xuseyna munaasabadaas waxaan rabnaa haddana inaan fiirino situationka uu ku jiro luqadeenna iyo in ay u baahan tahay luqadeenna ololo in lagu qaado aada usii malaysid inay kasii socoto qadka ay kasii baxoyso in ololo lagu qaado lasoo nooleeyo waxbarashada lagu adkeeyo maxay ahayd dhaqanka lagu adkeeyo maxay ahayd fanka iyo suugaanta lagu adkeeyo ardayda iskoolaadka laga baro jaamacadda lagu baro cilmi baaris lagu suubiyo sidii maxay ahayd luqadeena qadarinta ay lahaydna aan aan mudnaanteeda aan siino si aan annaga markaas wadan ahaan iyo maxay ahayd dad ahaan aan aan maxay ahayd ugu soo baxno annagoo og inaan luqadeena ay xambaarsan tahay maxay ahayd dhaqankeena hidaheena jinsiyadeena etnicitigeena iyo identitygeena waa gartay laakiin markaad fiiriso soomaaliya ma jirin burburkii dowladdii hore kadib meel dadku ay luuqadda soomaaliya ku baran kareen iskuulaadka markaad fiiriso ardayda waxaa loo dhigayay suugaan soomaali ah laakiin shuruucdii soomaaliga lafahantiisu markaad degto qoristiisa iyo ma jirin meelo badan oo lagu barto tusaalahaan waxaa kaaga filan hadda dadku markaad aragto facebook iyo meelaha kale dadku siday usoo qorayaan soomaaliga qofba siduu doono isaga qora marka shuruucdii soomaaliga iyo qaab qoristeedii iyo in dadku lagu dhiirigeliyo arrimahaasi ka wasaarad ahaan maxaa kaaga qorshaysan ha taasaa horta muhiimadda inoogu weyn annaga waa taas waxaan rabnaa maxay ahayd waxa afka qalaad lagu dhaho mechanics of writing inaan iskoolada aan aan aan ku adkeyno macalimiintana aan ku tababarno sida loo dhigo waxaa arkaysa hadda madaxweynaha magaciisa oo lagu qaraayo xasan oo oo xara capital ah iyo sheekh oo oo lower case ah marka waa waa lala yaabaa maxay ahayd qof aanan kari kas aanan ka seenayn maxay ahayd magaca qofka sida loo qoro iyo iyo iyo sharciga oo leeyahay magacyada dadka iyo magacyada magaalooyinka iyo magacyada jidadka iyo magacyada wadamada sida loo qoro iyo iyo iyo sharciga ay leeyihiin marka taasna waa mid noo keentay barburkii tayada macalimiinta oo aada iyo aada noogu liidatay iyo annagoo u baahan inaan ogaanay markaan suubinay darasaad cilmiyeed oo iskooladan aan ku wareegnay instruction iskooladan ku suubin aan ogaanay iskoolo qaarkooda waxaa laga yaabaa in laga dhigo xisada af soomaaliga maalinta arbacada ah oo xisada ugu dambeysa ah khamiistan iskool lama aado arbacada xisada ugu dambeysa baad iska garanaysaa ardayda waba iska yimaadaan marka waa garanaysaa valuegii iyo qiimihii ay lahayd maadadaasa naga dhumeyso marka taasna waxa waaye mid oo aan u baahnahay inaan bedelno hadda annaga manhajkeena waxaan subinoynaa iyo mukaraskeena waxaan kusubinoynaa maxay ahayd dib u eegis dib u eegistaas markaan hadda kusubino waxaan ogaanay inaan u baahanahay luqada soomaaliya inaan ka dhigno luqadaha muhiimka ah oo la imtixaamaayo oo maxay ahayd secondarygana lagu dhigaayo oo fankii suugaanteeda shuruucdeeda oo literasigane inay xambaarsan yihiin oo lagu baranaayo dugsiyada hoose aas-aaska lagaga soo bilaabo iyo dugsiyada dhexe marka taasna waa waa islaankeeda waa inoogu waa haysanaa qorshaheeda waa ku soconaa macalimiinta hadda tababaraan usoo nagu soo foodhaayaan u furaynaa maxay ahayd waxaana rabnaa dadweynaha dhan inay wada ogaadaan inaan u baahannahay annaga naftirkeena inaan inaan ku faano ma aha inaan dhahno af soomaaliya annaga iskooladeena ma dhigno af ingiriisaan ku dhignaa sida taah oo maxay tahay annaga faan ay noo tahay taas faan nooma aha waa waa waan ka xumahay inaan saas dhaho waxaan u baahanahay annaga luqadeena hooyo horta kow inaan iskoolaadkeena aan ku arkeeno dhigisteeda iyo qoraalkeeda iyo akhriskeeda ayagoo la la baraayo xataa maxay ahayd iskoolada iyo suxuufiyiinta xataa wax dhigaayo iyo dadka wax dhigaayo xataa shuruucda oo oo wax qoraalka ay leeyihiin in la baro marka taasna waxa waaye tii oo macalimiinta tayadooda lagu adkeen lahay taasna waa ku tala jirnaa
dhegeysta ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal weydiiyo dhegeyso kusoo dhowow adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabtid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa nairis cabdicilmi oo joogta nairobi kenya wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxaan rabay inaan weydiiyo shan iyo labaatanka sano ee burburka uu jira dalka waxaa jiray afafka qalaad waxaa kusoo kordhayay erayo cusub oo badan luuqadeenu ma ay lahayn erey bixin sagaashan kun sagaal boqol iyo sagaashanki wixii ka dambeeyey wasaaradda waxaan weydiin wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan weydiin lahaa maxaa uga qorsheysan mise waa sidii dowladihii horeba ay sheegi jireen in wax laga bedeli doono oo wax dambe oo weydiiyey iyo erey dambe oo la sameeyey iyo wasaarad dambe oo ka hadashay aysan jirin keliya maalintii far kale qoray oo la xasuusto keliya intaasay ahaan doontaa mise hoole u qorsheysan oo wasiirka uu noo sheegi karo ayaa jiro sideeda kaleeto farka soomaaliga qof walba siduu doonay u qoraa malahan wax hab u gooni ah oo la yidhaahdo ereyga soomaaliga waxaas waxaa saasaa loo qoraya ama hab dhisan oo gooni shan labaatanka sano qof walba sida wax u fahmo ama sida ay la noqoto markuu wax qorayo wax u qora wasiirka waxaan doonayaa labada su-aal hadan iiga jawaabo waa mahadsan tahay hawareer horta aadaa ugu mahadsan tahay su-aashaasayto waa run hadda erey bixinta dad waxa jiro oo warqado iyo markii la qoraayo iyo documenta dowladda waxa arkaysa af ingiriiska ama af afka kale ku qoran oo la dhahayo waa loo waayay annaga hadda waxaan raadinay dadkii af soomaaliya ka shaqeeyey oo akademiyadii hore ka shaqeyn jiray oo ayaga shaqadooda ahayd erey bixinta inay ka shaqeeyaan khabiiro soomaaliyeed aan hadda haysanaa oo erey bixintaasayto ku mashquulsan oo aan dowladaha dowladana iyo xukuumadana u sheegna inay diyaar u yihiin qofka u baahan kabiiradaas inay isticmaalaan waxda kaloo rabaa inaa idinkugu bishaareeyo in akademiyadii af soomaaliga fanka suugaanta cilmi baarista iyo technolojiyada oo ku taala exfiore iyadana la furooyo maalintaas oo munaasabadaas ah oo cilmi baaris af soomaaliga lagu noqon doono waa meeshii lagu aas-aasay oo lagu qoray af soomaaligii meeshaasayna khabiiradaas fadhiisan doonaan xafiisna wuu jiri doonaa marka waan noqon doonaa wakti aan kusoo laabano oo standard loo suubiyo maxay ahayd luqadda waxay u baahan tahay wax la dhaho standard waxa jiro waxa loo dhaho maxay ahayd kala bedeshnaado oo goboleed ah kala bedeshnaada oo goboleed oo luqadda taas okay waayo m laakiin markii luqadda la qoraayo waa in lagu qoraa standardkii marka standardkii nimankii soo dhigay oo soo setup gareeyay qaarkood oo nool aan hadda aan raadinay waan soo helnay akademiyaday fadhiisanayeen khabiiro soomaali waaye waxaan rabaa dadkaasayto inay naga caawiyaan erebixintan kale iyo hadda erayadan soo baxay oo cusub oo af ingiriiska ama afafka kalena looku qoraayo in la soomaaliya ilaah diira dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeyste magacaaga iyo halkaad joogtayo su-aashaada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa xasan cabdi weeriye jooga holand wasiirka waxbarashada waxaan weydiinayaa wasiir mar dhoweed waxaan tegay magaalada muqdisho waxaan tegay xafiisyada dowladda xafiisyo badan oo kamid a inkastoo aanan xafiiskaada tegin haddana markii aan eego dhammaan xafiisyada dowladda xafiis walba waxaa wax looga qoraa warqadaha dukumentida kasoo baxa markaa aragtid waa warqado ku wada qoran wasiirkaas ama wasiir ku-xigeenka ama shaqaalaha xafiiskaas jaamacadday kasoo baxeen waxaad arkaysaa dadka wax kusoo bartay tusaale ahaan masar inay af carabi wax ku qoraan ninka maraykanka wax kusoo bartay inuu badana ingiriis ku qoraan afkii soomaaligana uu sii dhimanayo wasiir sidee lagu hirgelin karaa amba sharci ma jiraa tilmaamaya in wasiirada shaqaalaha dowladda ay luuqada koowaad ay wax suu qoran ay tahay luuqada soomaaliga mahadsanid waa mahadsantaha wuu wuu mahadsan yahay dhegeysta xasan waan jeclaan lahaa annaga inuu noo yimaado oo na arko laakiin ilaah diiraa mar kale uu noo soo noqon doonaa maxay ahayd n annaga waxaan amarkii madaxweynaha iyo dekreetada uu soo bixiyay madaxweyne xasan sheekh maxamed oo ahaay wa dowladda o dhan waa inay ku shaqaysaa luqada af soomaaliga aan annaga la soconaa aana maxay ahayd aan raacoynaa amarkaas haddana waxaa lagu xoojiyey golaha wasiirada xukuumadda iyo golaha baarlamaanka iyadoo la yiri warqad dawlad kasoo baxdo ama warqad communication ah oo u dhexayso ama wasaarad ama xukuumad ama baarlamaan ama xafiis dawladeed inay ku qornaato afka qalaad waa mamnuuc taasaan hirgelintaysa ku jirnaa waana ilaalinoynaa marka waxaana rabnaa dadka dhan taas inay nala ogaadaan ay nala ilaaliyaan warqad af qalaad hadday arkaan ay joojiyaan ay sheegaan sharci waaye sharcigaa la jibinooyo haddii warqad af qalaad lagu qoro waa gartay ee wasiir waxaan sidoo kale jeclaa inaan ku weydiiyo waxaa jirtay in dadka qaar marka ay shaqooyin doontaan oo kale tusaale ahaan waxyaaba ugu horreeya oo lagu xujeeyo ay tahay in luuqadu luuqada ingiriisku uu qofku qor yaqaano uu sidoo kalena uu ku hadla yaqaano laakiin soomaaligana uu markaa meesha inta badan laga saaro oo luuqada ingiriiska koowaad ay ka dhigaan wasaaradaha qaar ama shaqaalaha kale ee dowladda arrintaasi miyaanay ahayn mid dhiirigelinaysa in qofka soomaaligu iska daayo luuqado kale uu barto
maya waa u baahannahay luqadaha kale in la barto laakiin ma aha muhiimada in la siiyo luqada maxay ahayd luqadaha afka qalaad in muhiimada la siiyo oo taayada dib loo dhigo in taayada laga dhigaa luqada ugu horeyso luqad number one ama afka qalaad waxaa lagu dhaho language of prestige language of prestige waa luqada wadanka oo leeyahay marka luqadeena waa language of prestige waxaa la dhahay raacsan tahay markaas luqadaha kale oo adduunka lagu isticmaalana markaasayto qasab ay nagu tahay because annaga keligeen jasiirad ma nihin waa inaan lahaanaa dad ku hadlaaya af ingiriis waa inaan lahaanaa dad ku hadlaaya af carabi waa inaan lahaana si aan adduunka dadka ula macaamilsamo marka laakiin waxa naga dhunsan hadda aan rabnaa inaan soo celino heerkii iyo sharaftii qadarintii iyo prestigekii oo lahaay luqadii afka hooyo taasaa marka ololahayaga aan annaga xoog saaraynaa bal markan dhinacii khadadka telefoonka dhegeystahan aan khadka siiyo magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aashaad qabtid ukaal cali maxamed waxaan joogaa madiina munawara wasiirka waxaan weydiinayaa af soomaaliga waatuu marar badan wahay waa la keenayaayo waa la xijinayaa wadankii badana hadda ajnab iyo waxaa buuxa soomaalidiina waxay faam malenayaan yani inay af ingiriiskii inay ku hadlaayaan oo macnaa ay banaynayaan marka sidee loo baaji karaa in luqadaha shisheeyaha laweyneyo la weyneeyo oo aan rabno macnaha in anaaqu siiyo keena afsoomaaligana kor loo qaado xafiisyada dawladaha iyo meelaha kaleeta bulshada kulli looga dhigo afsooma
taas waa horta ololaheyna saldhigiisa ugu weyn ololaheyna waxa waaye luqadeena in la weyneeyo luqadeena in qadarintii ay lahayd in la siiyo iyo sharafta ay mudan tahayna in la siiyo bcause sida aan hadaan usheega luqada waxay xambaarsan tahay wadaninimada oo dhan marka luqada haddii aan iska titirno wadanninimadeynaan tirtiraynaa marka waxaan u baahanahay inaan wacyigelin badan aan suubino hadda adiga aad nagu nagu soo martiqaada v o a iyo waxaan rabnaa warbaahinta kale inaan ka wada hadalno soomaalida meel kastay joogtaa in naga dhegeysanaan ayagana inay nala qaadaan ololahaan inay naguna gacan qabtaan inaan soo nooleyno qadarintii oo luqadeena oo lahay taas keligeed ma aha waxaan u baahanahay qadarintii suugaanteeni ay lahayd ir hadda dadka ka biyaaya waxaa umalaysaa inay u badan yihiin dad oo duqooshina dhalinyaradii wax la bari jiray suugaantii gabyadii buraanburadii ma jiraan waxaa umalaysa inay naga sii dhumooyaan waxaasaan rabnaa inaan soo celino maxay ahayd waxaan rabnaa inaan soo celino shuruucdii lagu gabyi jiray maxay ahayd shuruucdii luqada loo dhigi jiray waxaan rabnaa inaan soo celino waxyaabihii aas-aasiga ahaay oo oo luqadda ay xambaarsan tahay marka luqadahan kaleeto ha ahaadaan luqadda labaad luqadda saddexaad annaga dastuurka iyaga waxa ku qoran luqadda wadanka waa af soomaali luqadda labaadna waa af carabi oo luqadeena diiniga ah marka shaksiga qaadanka soomaaliga waa in af soomaali kow oo bartaa af carabigana qasab ay ku tahay inuu baraa marka labadaas luqad horta dastuurka inoogu qoran yihiin iyo luqadaha kale luqadaha kale halka waxaa waaye luqadaha kale oo oo aan noo noo fududaynayn inaan adduun weynaha aan dadka kula macaamilsano ama faransiis ha noqdaan ama ingiriis ha noqdaan ama chinese ha noqdaan hadda chinese aba loo sii socdaa ama meelo kale marka waa u baahannahay kuwaasan in la dhigo laakiin teena horta inaan annaga siino xooggii ee mudneed kuwaan kaleetona annagoo aqoonsan hadda fiiri waana umalaynaa mar hore inaan aan idin sheegay jaamacado badan oo adduunka af soomaaliya laga dhigaa jaamacado maraykan ku yaal af soomaaliya laga dhigaa haddaan kuusoo sheegay indiana university ohio state university af soomaaliya laga dhigaa ardayda dhiganta badankooda waxa waaye arday oo maraykan ah sidaas oo kale school of african oriental and african studies oo ku yaala ingiriiska waxaa laga dhigaa af soomaali italyaaniga af soomaaliya laga dhigaa ruushka af soomaaliya laga dhigaa china af soomaaliya laga dhigaa annaga jaamacadeen af soomaali ma dhigaan marka taas maxaa ku cadaynaysa dadka kaleeto inay value ay saareen qiimo ay luqadeena saareen iyo dhaqankeena annagana qiimihii iyo dhaqankeena oo naga mudnaay inaanu saarin luqadeena waa tahay marka taas waa inaan soo celinaa hadda jaamacadihii aan rabnaa inaan qasab kaga dhigno maadada af soomaaliga iyo suugaanta af soomaaliga inay dhigaan iskoolada secondariga laga dhigo iskoolada as-aasigana tayada macalimiinta la xoojiyo dhegeysta ayaa khadka ku jira ee adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto magacaygu waan yaale maxamed cusmaan waxaan joogaa magaalada hargeysa su-aashan weydiinaya wasiirka waxa weeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa burburka af soomaaliga gaar ahaan sidee baa loo soo celin karaa maxay ahayd tooley in lagu dhigo jaamacadaha sekondariyada iyo maxay ahayd tooley meelaha kale wax lagu barto wasiirka su-aashaas ayaa weydiinaya inkastoo aan filayo in su-aashan aad ka jawaabtay haddana haddaad mar kale adigoo si faahfaahsan uga jawaabaya su-aasha dhegeystahan uu qabo ayaan le waan ku tala jirnaa waanad ku mahadsantahay su-aashaada waan ku tala jirnaa jaamacadaha weliba waxaan rabnaa inaan kaga dhigno maado qasab ah inay ardadooda dhan ay wada siiyaan maxay ahayd dugsiyada sarena maado qasab ah in laga dhigo oo la imtixaamayo maxay ahayd dugsiyada hoosena iyo sidaas oo kale maadadii wax lagu baranaayo waayba oo luqadii wax lagu baranayo marka qorshahaas waanu ku tala jirnaa sharciga waxbarashadana wuu xambaarsanaan doonaa ilaah hadduu yidhaaho oo aan soo wadno in af soomaaliga meel kasta laga dhigo jaamacadihii waan la shirnay wayna naga ogolaadeen inay qadariyaan codsiga aan aan aan aan soo soo jeedinay marka ayagana waa aan isla shaqaynoynaa ilaah haddaan su-aal arrintaasi aan raacsado dhinaca manaahijta oo kale oo oo maadaama aan rabo inaan su-aal waxbarashada khusayso aan ku weydiino dhinaca manaahijta oo kale dhowr jeer baa wasaaraddu laga dhawaajiyey inay ay midaynayso manaahijta waxbarashada iskuulaadka soomaaliya arrimahaasi bal wasaarad ahaan maxaad inugu biirin karaysaa aniga iyo dhegeystayaashaba
waa sax habaryaro waxaan waxaan rabnaa inaan mideyno manhajka oo aan ka dhigno manhajka manhaj karana manhajka marka waxa waaye markasta waa document ama document oo siyaasiya waaye oo siyaasadda waddanka xambaarsan oo soo cadaynayo maxaan rabnaa muwaadinka soomaaliga ah markii laba iyo toban sano oo iskool soo dhigto asigoo sidoo u diyaarsan aan rabnaa inaan soo saarno warshadeena aan ka soo saarno marka waa document aniga keligeen iyo wasaaradeena keligeena ma aha waa document qaranka dhan ka dhexeeya marka wada tashayaal badan aan ku jirnaa inaan hadda waxaan suubinoynaa manhajka xayngaabkiisa ama waxa la dhaho curriculum frameworkiga aan suubinoynaa marka waxaan hadda waxaan ku mashquulsannahay inaan kala cadeyno luqadda lagu dhigaayo afka maxay ahayd manhajka dastuurka ma waafaqsan yahay oo ma sharciyeysan yahay maxay ahayd leveladii ma iswaafaqsan yihiin oo meel kasto levelada iskoolaadka afar sano iyo afar sano iyo afar sano ma yihiin maxay ahayd daqiiqadihii meeqa saac waaye halkii halkii saac meeqa daqiiqa waaye secondariga halkii xiso halkii xiso meeqa daqiiqa waaye hadda waxaas aan ku aan ku jirnaa markii aan dhammayno wadatashi waxaan la tegaynaa maamul goboleedyada dhan mid ayaan horeeto wadatashi weyna inta ku qabanay waxyaabo badan nooga soo zaa-iday oo waxay ahaayeen xataa qiyamkeena ardayga maxaa rabnaa qiyam ahaan inuu diinta inuu yahay arday kow soomaali uu yahay marka manhajka waa inay ka muuqataa maadooyinka muwaadininimada ama civic education waxa la dhaho Mm.
inuu muwaadin soomaaliyeed yahay oo wadankiisa iyo dhaqankiisa iyo dalkiisaba garanayo Mhm.
ouna ogyahay inuu yahay qof soomaali ah inuu yahay qof soom- eh, muslin ah aye maxaa waay kaas waa akhlaaqda inuu leeyahay akhlaaqa islaamka waa in daraasaat alislaamiya oo oo jihaysan oo midaysan oo oo oo oo dhisan iyadana in la baro maxay ahayd waa in maadooyinka kaleeto oo inter in- eh, adduunka dhan laga barto in ardayga la siiyo si markaas annagana aan ula tartami karno ardadayna adduun weynaha marka hadda waxaas aan ku kala joognaa inaan aan dhammayno adiga wiigan wuu noo soo dhammaan doonaa waxaan bilaabi doonaa markaasayso wareegtada aan la wareegi doono maamul goboleedyada dhan aan tagno marka uu noo soo dhammaado waxaan bilaabaynaa maxay ahayd marka mukhararadii mukhararadii marka waxaa waaye haddii aan example idin siiyo cunuga xisaab hadduu dhiganayo form four xisaab waxaa laga rabaa heerka ugu dambeeya inagaga soo baxo wax la dhaho calculus marka waxaan rabnaa sanad kasta inaan jijibino si aan u gaarsiino cunugan form four internationalki calculus makaga soo baxay marka hooshasaan ku jirnaa hadda waxaana rabnaa kulli inaan wada gaarsiino heer oo international ah oo dadka dhan ardaydeena markay meel kasta ay kasoo hakaan loo aqoonsan yahay ma een, maxay ahayd inaysan u baahneen in la kabo iyo inaysan maxay u baahneen inay waxbarashadooda aysan dhiidanin ay adduunka meeshay tagaanba ay la tartami karaan hadda marmar ma- marka koolashyada iyo waxaasna la sii waxaana la dhahaa ardaydiina soomaali lama tartami karaan ardaydiina marka kaasna kastoo aniga way calool samaysaa marka waxaan rabnaa kaasna inaa insha allah aan aan aan ka gudubno ilaahay waa tahay gunaanadkii ayaanu soo gaarnay M- maxaad eh, fursaddan adigoo ka faa'iidaysanaya een, aad dhegeystayaasha iyo gaar ahaan ardada soomaaliyeed aad ku biirinaysaa ama aad dhehaysaa Een, waxa waa mahadsantihiin dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan horta aaday ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan faro maxay ahayd walaalahay oo jooga wadanka banaankiisa in ardayda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo furo iskoollo ama galabti ha ahaadaan ama kami- sabtiga iyo jimcada iyo sabtiga iyo xadda ha ahaadaan ay ku dhigtaan af soomaaliga iyo dhaqankooda iyo maxay ahayd een, qiyamkooda iyo soomaalinimadooda inay ogaadaan si aysan u dhihin aniga soomaali ma ihi ama ay ka fahnaan inay yihiin soomaalinimo marka meelo badan oo aniga aan tagay aan soo wareeg adduweynaha waalidiin badan ayaga isku tagay oo af soomaali u furay oo dugsiyo qur-aan u fura ardayda waxaan jeclaan lahaa in loo badiyo iskoolada af soomaaliga iskoolada dhaqanka si ardayga markaas oo u garto inuu identity leeyahay iyo meel inuu ka imaado inaysan ka xishoonin inay soomaali yihiin annagana waxaan rabnaa inay nagu garab galaan ololahan ay ay nala maxay ahayd nala isu diyaar gareeyaan dabaaldegaan ay nagala soo qayb galaan kow iyo labaatanka janaayo waa maalintii ugu horreysa luqadayada la qoray oo wargeeska ugu horreeyay lasoo saaray inay maxay ahayd ayagana ay ay nala dabaaldegaan ee meesha ay joogaanba ay soo xasuustaan munaasabadaasay so ayna ku farxaan ayna ayna annagana masalaan ay fikiiradayada noo noqdaan ilaahay ayaa fiiraa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya khadar bashiir cali ayay ahayd oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaa maanta marti noogu ahayd barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaashii khadadka telefoonka kaga qayb qaatay barnaamijka iyo wasiirka lafahaantiisa tani kul dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isu maqal dambe xiisanle nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatana kismaayo magaalada kismaayo waxaa maanta tegaya wafuud soomaali ah tegay maga- wafuud soomaali ah iyo weliba kuwa caalami ah waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda magaalada uu ka furmo shirka madasha wadatashiga qaran Wafuub- wafuudda maanta tegtay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug puntland iyo koonfur galbeed iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda etoobiya warbixintan waxaa nooga diyaarisay caasha ibraahim aadan
mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya urur goboleedka igaad iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda wadamada deriska ayaa isugu tegay magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland mas-uuliyiintaasi ayaa waxaa magaalada kismaayo ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka jubba axmed madoobe waa alxamdulilah waxaa si labada ilaahay loogu keenay aad sharaf loogu ah madaxweynaha galmudug iyo waftigu hogaaminayo oo u yimid ka qaybgalka shirkii wadatashiga oo berri ka furmi doono magaalada kismaayo haddii ilaahay idhaahdo waxaa noo bilow gurigiisii yimid soo dhowaada madaxweyne iyo waftigaadu aad baan ugu faraxsanahay maanta kiina soo dhoweynta kadib ayay hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka hadallo kooban ka jeediyeen magaalada kismaayo kadib markii ay magaaladaasi gaareen ugu horreyn waa kan madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxaa farxad weyn noo aanan soo gaarnay anigii wafdaan hogaaminaya magaalada kismaayo ee ee jubbaland iyo sida farxaddan ee naloo soo dhoweeyey maamulka iyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabweynaha reer jubbaland ay nagu soo dhoweeyeen ujeeddada safarkanaga waxay ahayd inaan ka qayb galno shirar kala duwan ee meeshan ka dhacaya shirka wada tashiga soomaaliyeed oo ee, halkan lagu qabanayo aan rajaynayno inay guulo ee, iyo waxyaaba miro dhal ah oo soomaaliya mustaqbalkeedii aayaheeda inay ka soo baxaan iyo shir kale oo ee, looga ambaqaadayo heshiiskii magaalada gaalkacyo ee, shaqaaqadii yareed ee ka dhacday puntland iyo galmudug oo asagana aan rajaynayno in aan halkaa kasii ambaqaadno heshiiskii iyo taabagelintiisii waxaa isna hadalka qaatay madaxweynaha maamulka puntland brofesor cabdiweli maxamed cali gaas oo ka mahadceliyey gogasha ay jubbaland fidisay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ayaa badankood gaaray magaalada kismaayo gelinkii dambe ee maanta madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa kelmado mahadnaq iyo cudurdaar ah u jeediyey mas-uuliyiintii halkaasi kusoo dhoweeyey
aad baan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta oo tii walaalnimada leh iyo gogosha aad fidiseen oo gogol taariikhi ah aan rajaynayno inay soomaali meesha hadda ay joogto meel ay hore ugu sii socoto oo dadka soomaaliyeed ay isku afgartaan in laysku afgarto aan rajaynayno ee runtii soo dhoweyntiinina aad baan ka- idinkaga mahadcelinaynaa waan ognahay inaad meesha ku daahadeen laakiin anagana dhinac kale aan ku soo daahanay guryaha ma aanan jiifin taasaad ku raalli ahaanaysaan haddii aan guryaheena joogi lahayn hadda aan soo bixi lahayn dhibaatay ahaan lahayd laakiin annaga nafteeda sidiina u lugoone aad u lugodeen aan u lugooneen waan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta iyo samirka iyo walaalnimada iyo waana midda aan isku lahayn waxaana rajaynaynaa gogashaan aad fidiseen waa gogol taariikhi ah inay idinkuna taariikhda ku gashaan soomaalina ay ku hesho dowladnimo iyo isbeddel iyo horu socod iyo dadka soomaaliyeed oo wax allaale wixii shaki oo ku kala dhex jiro oo ka baxo kuwa dhibaatada wado oo dowlad diidka ana looga adkaysto fikir loogu guulaysto oo dadka soomaaliyeed isku raacaan oo is- eh, isku aragti laga yahayna inuu ka soo baxaan rajaynaynaa ugu dambayntiina ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee kismaayo gaaray ayaa gogasha ay fidisay maamulka jubbaland ka rajeeyay guul iyo is-afgarad isagoo yidhi haddii saa ogsoontihiinba arrintan waxay gogol xaal u tahay shirkii lagu ballamay ee ahaa in tobanka janary uu halkan ka furmo ee consultative forumka ahaa madashii wadatashiga intii harsanayd in hal qabiil ay yidhahdo lagu dhammaystiro lagu heshiiyo waan rajaynaynaa in wax meel qool ay soo yimaadaan waxaan u soo hormarnay annaga iyo dowlad goboleedyadu in arrimo dhexdeenna ka jiray homarka horeeto lagu gogol xaaro kadibna loo gudbo wadatashigai waxaan rajaynaynaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo intii ka harsanayd wadatashigaas madashaas inay na soo gaaraan wixii berita isaa dambe loo gaaro haddii dhahayda waan rajaynaynaa ilaa intaas inta laga gaarayna waxyaaba badan oo runtii mugdi mugdi jiray inaan meeshaas ka saarno runtii guul ayaan rajaynaynaa inaan halkan oga tagno marka ay dhamaato
codkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid wuxuuna ugu dambeeyey warbixintii caashe ibraahim aadan ay nooga diyaarisay wafdiyada ka socda soomaalida iyo weliba beesha caalamka ee tegaya magaalada kismaayo halkaasoo berri uu ka furmi doono shirkii madasha wadatashiga qaranka haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ama barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaajaawaag
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal qoys markii la yidhaahdo soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxaa lagaba maarmaan u ahayd inuu helo haweenay dhabeel ah reer ku filan ah xilkas ahoo xagxagsan howlaha qeexan ee ay bulshadu ku qaybisana ka soo dhalaali karta sidaas awgeed inta aan midnaba meher ugu dhicin haweenayda tilmaamahaas leh ayaa barbaarku sida baari xoolaad meel walba uga raadin jiray toddobaado ama bil idil ayuu reerahooda ka baadi jirayo mararka qaarkood ishkinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray habeenna idil ayuu sida awrbanjooga cidla ciilsira ku dibjiri jiray iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabar wanaagsan loogu farmuuqay marka la isweydiiyo oo torow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana mid ka warqaba ayaa wuxuu odhan jiray in dhowaanaba lama aragoo wuu naaga doontay ama wuu haasaawo tegay heliya ama baadigafyaaba inantii loo maleeyo inay jabano kabto noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayoo tamadin jiray maxay haddaba ahaayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reermiyiga soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen su-aashaa jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna maxaa yeelay dhowr nin oo gebi jiray ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadaha ku soo koobay kuwaasoo ama ay ka dhab ahaydoo markaas naagadoon ahaa ama ka dhamma ahayna ku dhaga hadlaayay dhalinyaro habeen gudkoodu batay oo xigaal ama ood wadaag ay miduun ahaayeen gabayada caynkaasa inta yar ee naga soo gaadhay waxaa marahayga ugu da'weyn wuxuu tiriyey gabyaa waagiisii aada u caanbaxay oo faarax xasan cali la oran jiray faarax afcadna lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad gabyaa degaanka ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey isla markaasna ahaa colwadeen ammaanduulo ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaaya isagu uu halyeelaha u qaban jiray faarax oo markaa oday ah reer iyo carruurna leh ayaa tix gaaban oo ay wariyayaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacaayo tixdaas oo halkudhegeedu yahay waa ka buubsanahay wuxuu u horraysiiyey laba meelisoo dhalanka oogada ku saabsan laba meelisoo si dadban uu ugu ammaanayo gabarh uu dhalay oo baydan afcad la odhan jiray wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay ishu ku dhacdo aan sideeda oo kale laan qaysaraana loo malayn isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay sida gabadha baydana midaan bogan itaalkeeda aan laan basiiruu ekayn waa ka buubsanahay gabayga intiisa badan wuxuu faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa kuwaasoo guurkooda uu isaga digayo waxaa ka mid ah kabaha oo waayihiisii aad qaali u ahaa midda markuu iska bixiyo aan danayn aqalkana aan soo gelin dabadeed subaxdii markuu doono inuu illado oo heblaay kabihii iikan ku yidhaahdana ku jawaabta oo iima muuqdaane meeye waxaanba u malayn in dawaaco gaajaysani ay xali la tagtay marka labaad wuxuusan weligiis guursan doonin midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbiliqda oo gogosha iyo gogola-aantu ay isaga mid yihiin dabeecaddaas oo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtay oo waxay qurux ka qabto dhebi lagu magacaabi jiray marka saddexaad wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa taasoo adeegeedu aanu marnaba badan buraalinna marka afraad wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweeneyda uu dusha sare ka qorxoon yahay hoostusa ay maran tahayoo kashkaash iyo gogol lagu dangiigsadaa toonii aanay oolin marka shanaad da-diisa oo weynaatay darteed calalis iyo caanatoona isku mar iyo isku meel kagama dhergi karee wuxuu diidayaa haweeneyda aan marba xoogaa yaroo caana ah u soo shubin amaba aan iyadu garana sugta inta uu isagu ka weydiisanayo waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan markaas baa waxaa mahmaadoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad ii heeli tiri walaalla-aan baa dhaanta naagtaada oo aad wax isii tirina naagla-aan baa dhaanta wuxuu yidhi faarax kabahan ku boodboodi jiray bowdadii dibiga tii tiri xaraa bahad la tegi waa ka buubsanahay bootaanta tii seexatoo boor isku hadlaysa waa waxaan dhebi uga baxoo waa ka buubsanahay middii caana biitaamisoy biista maqasheedu arigeeda biidkuma kordhoo waa ka buubsanahay aqal bilicila waxaa iiga roon buul astaawilanee burna midaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay caanaha idday kama bogto oo baday gugaygii hadba baraq midaan ii shubayn waa ka buubsanahay marka lixaad wuxuu afcad iska ilaalin doonaa kolka uu sudcaalada ku maqan yahay haweeneyda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tagrifasha hadhow goor hameenbara markuu soo dhacana u weyda waxa ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba ugu dambaysta iyo marka toddobaadna wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarka shilshilis laga soo gaarin sidaa darteedna uu ka caaganaan doono haweenay kasta oo baxaale ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey meedisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexana waxaa ka mid ahaa anoo bila maqnaan jiray middaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey tiri waa ka buubsanahay nin baruurta jecel baan ahay oo weydu waa belo eh naagaan kubiya bari lahayn waa ka buubsanahay waxaa haddaba ku noqosho leh afarta meelis ee laba ay tixda ugu horrayso labana ay ugu dambayso kuwaasoo malahayga faahfaahin dheeraada u baahan qaar ka mid ah wariyayaashii gabaygan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana ayaa waxaa ka masayrtay inan suuban la oran jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabbaheed u tagtay oo ku tiri maxaad aabbow anigana gabayga iigu dari weyday oo aad baydan ugu koobtay labada habloodna suuban baa qurux badnayde baydan inuu tixda ku xusaa waxay ka ahayd dhallinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo si kastaba ha ahaatee afcad intuu gabadhii caraysnayd soo dhowaystay oo madaxa u saraaxay ayuu ku yidhi adigu suuban loo og baa tahay oo uu ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnayn labada meelis ee gabayga ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baanahay iyagana waxay wariyayaashu ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad u horseeday waa meelisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin wuxuuna ku xifaalaynaya bay odhan jireen haweenay u dhaxday gabyaa kale oo ay isaga isu gebiyi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ee baydmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka iyo hidda halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gebagabadii idaacaddayada fiidnimo ayaan kusii durkaynaa haaruun macruuf oo barbarkayga midig fadhiya aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa inuu ishiino mariyo mahadsan ismaaciil madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxeexay sharciga warbaahinta soomaaliya maalintii shalay saraakiil ka tirsan xafiiska madaxtooyada ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in madaxweynuhu saxeexay sharcigaasi sharcigaasi waxaa soo diyaariyay guddi ka kooban shan iyo toban xubnood oo hogaaminaysa wasaaradda warfaafinta balse ay xubno ka ahaayeen saxaafadda madaxa bannaan iyo weliba bulshada rayidka magaalada muqdisho wararkeeda ayaan ku jirnaaye laba qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay degmada shibis labadaasi qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ku xirnaa baabuur meesha marayay dadka dhaawacmayna waxaa la sheegay mid ka mid a inuu ka shaqaynayay dekada magaalada muqdisho dhaawacooda ayaa waxaa la sheegay inuu fudud yahay baarlamaanka dalka masarna axadda maanta ayay jireen markii ugu horreysay muddo saddex sano ah golaha ayaa haysta ilaa shan iyo toban maalmood inay ku ansixiyaan boqolaal digreeto uu soo saaray madaxweynaha dalkaasi masar cabdifataax asiisi masar ma lahayn baarlamaan ilaa sanadkii labada kun iyo labayo tobankii markaasoo maxkamad ay kala dirtay xubnihii sida dimuqraadiga ahaa loo soo doortay ee ururka ahwa muslimiinka ay u badnaayeen madaxweynaha dalka masar cabdirafataax siisi ayaa isna wadankaas kasoo talinaya tan iyo labada kun iyo afariyo tobankii kadib markii uu afgembi wadankaas uu ka sameeyey kuna tuuray madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi masar ee maxamed mursi sidoo kale haddii aynu eegno waxaa maanta hawada sare ee dalka kuuriyada koonfureed ku duushay mid ka mid a diyaaradaha dagaalka maraykanka ee loogu talagalay inay goobaha durugsan weerar ka qaadaan waxaana tallaabadan ay jawaab u tahay tijaabadii dhinaca nucleerka ee dhowaan ay samaysay kuuriyada waqooyi aadaad mahadsan tahay haaruun macruuf oo inala socodsiinaya qaar ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa oo rogaal celis ah haatanna dhinacii sugaanta haddaynu aadno iyo hees ay ku luqayso fanaanada kaltuun bacdo kaltuun bacdo wuxuu gebagabooyay idaacaddeeda fiidnimo haaruun macruuf yaano ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intaan idaacadaha xig ka kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
Ada iga samaysay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.